صدق شفتي نبدي شريت بوتاي شو توك صدق shidana la joogtayba شدة نقبح shaar soo soco waa hagaag dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo noo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oonu ku eegayno diidmada lacagta shilin soomaaliga oo hadda muddo laba sana ah ku sii dhow gobolladan dhexe ee soomaaliya iyo saamaynta dadka ay ku yeelatay waxaan dhegeystayaasha barnaamijkan gaarka dhegeystayaal aan ku eegi doonaa saamaynta lacagtaasi diidmada shilin soomaaliga ay ku yeelatay iyo sida ay dadku eh, dabcan u arkaan ama xalka isleeyihiin waa lagu heli karaa lacag shilin soomaaliya haddaba dhegeystayaal barnaamijka sidaas ayaan ku eegi doonaa een, waxaana sababta barnaamijka aanu hadda eh, xilligan ugu soo beegna ay tahay kadib markii eh, maalin dhaweyd ay la- lacagta la isticmaalo oo ah eh, lacagta loo yaqaano e v c-ga hormuud ay halowday islamarkaana dadku ay waayeen waxay wax ku gataan haddaba dhegeyste sidee isleedahay lacagtii shilin soomaaligeed mar kale waa lagu heli karaa oo waa lagu socodsiin karaa eh, waana lagu qaadan karaa een, dabcan dhegeyste fikirkaaga nala wadaag waxaad naga soo wici kartaa fura sideed afar eber eber afar afar toddobo sidoo kalena fariin waad noogu soo diri kartaa haddaan mar kale ku celiyo waa fura sideed afar eber eber afar afar toddobo haddaan mar kale ku celiyo waa fura sideed afartan eber afar afartan iyo toddobo ay dhegeystayaasha barnaamijka gaarka nagala qayb qaadan karaan aanu ku eegeyno dhibaatada ay deegaanka gobollada dhexe ay ku reebtay diidmada lacagta shilin soomaaliga iyo sida xal loogu heli karo arrintaasi
warkaasaanu boga aniga waa kuwa badangala warkaasaanu boga aniga waa kuwa badangala baalweynta yaan laga boojeenin bacda dhugso bacda dhugso bacda dhugso bisniska nuur male ganacsiga waa hagaag dhegeyste ayaa qadka ku jira dhegeystayaasha ayaan fursad siin doonaa insha allah ee islamarkaana barnaamijka nagala qayb qaadanaya halo asalaamu calaykum walaal soo dhowow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso Ee, weli waa ismaqli laanahay walaal soo dhowow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
xaafadda galbeed walaale waa farxaan haye farxaan barnaamijka waa la socotaa
haa walaale haye farxaanow haye maxaad is leedahay een, maxay saameyn kugu yeelatay marka hore lacagta ee, shilin soomaaliga muddo badan aan la qaadanayn
aad iyo aaday u yeelatay sababtoo ah masaakiinkii wax sadaqaa ka heli maayo waa lacag e v c ku jirta oo aan wax ujeeda la arag xayiraadii maantii dhaweyd heento waxay keentay nin oday oo telefoon haystay ayaa waxaa dhacday in ee, la yiri lacagtii u shaqay diiday
haye markii markii ay u shaqay diiday mar waxaa la yidhi wiilkaas aad markii dhaweyd u dhiibtay ayaa kaa xiray oo lacag telefoonkai kaa xayira kaa xiray haye ul uunta kula ul uunta kula baxsaday oo nin wiilka yarkaa dilay dhib Waa.
badanaana kala gaaray
waa marka garta dhibkaasay dhashay haye marka farxaano maxaa is leedahay ee, ama maaragtay rajo ma qabtaa ah ee, in lacagta shilin soomaaliga la qaato mar kale
rajo weyn ayaan ka qabaa sababtoo ah e v c gaani wax shaqadeena ma ahan laakiin soomaaligu waa lacagtii waddankeena lagu sameeyey ayada ayaana u dhuranaynaa
aada u mahadsan tahay ee, dhegeystahaasi sida qiimaha badan ee barnaamijka uu nagala qayb qaatay dhegeystayaal ee, waad ku mahadsan tihiin sida wanaagsan ee fariimaha ay noogu soo diraysaan Een, dhegeyste ayaa waxay leedahay asalaamu calaykum magacaygu waa ummu cabdiraxmaan waa idin salaamayaa bahda raadiyo cadaado meel kastoo aad joogtaan ay leedahay marka xiga ee, dhibaato badan ayaan kala kulanay leedahay ee, diidmada lacagta shilin soomaaliga khaasatan waxaan dhib badan kala kulmay aniga maalintii dhawe markii lacagtu ay istaagtay ama xayiraadda ay fuushay shirkadda een, waxaan ku- suuqa taagnaa ku dhowaad laba saacadood ay leedahay gabadhaasi iyadoo qofkii aan ka adeegtana ay diiday inaan ka tago maadaama lacagtii moobeelkayga ay ku jirto iyaduna aysan i aqoon dhib badan ayaana naga qabsada ayay leedahay dhegeystaha qadka ku jira dhegeystahaas aan fursadda siiyo si uu maaragtay fikradiisa noola wadaago halo walaal soo dhowow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
asalaamu calaykum calaykum salaam walaal soo dhowow magacaygu waa faa'id mire faa'id mire miyaa aha haye faa'iidow ka warran ma ku saamaysay ama saamaynta ay yeelatay lacagta diidmada shilin soomaaliga muddo badan eh, deegaanka laga diidan yahay bal ka warran eh, maxaad maxay saameynoo adiga khaasatan kugu yeelata
wallaahi waalow aniga hadda wax qaasatan ay ugu yeelato gonin ugu laakiin maalin ugeeto jimcadii nin baa wuxuu ka istaagay maanta wata lacagta ay go-ayso masaajidka haye
hal qof oo wax u tu wax siya waa la waayay dadkii markii dambe asagii markuu abaar taagan yahay uu leeyahay war eh, kaalmaa rabaa inta u tagu uu yidhi Eh, walaalow eh, taleefanadu shaqayn maayaan haye
ninkii hadda waa iska tegay horta taasa aniga ila yaa badneed waxay ila soo marto macnaha marka waa Eh, naftan bay ku jirtaa masaajidku ka Soomaaliya.
masaajidku ka istaaga wuxuu yidhi ha la ii kaalmeeyo ha la i caawiyo qof caawiyana waa la waayey iyadoo eh, sababtuna waxay ahayd eh, inaan waxba la- lacaga la diri karin soo ma aha marka waxaas dheeraa lacagtan fil soomaaliga ee hadda si saalan laguma soo celin karo dadku si dahabiyo waxaa kusii darsan baa dheeraa inta soomaalida laga helayo
Eh, waa mahadsan yahay dhegeystahaasi sida qiimaha badan ee barnaamijka nagala qeyb qaatay dabcan sidaad maqleyseen dhibaatadu ma yara Eh, dabcan eh, dhegeystayaal badan ayaa iyagu halkan eh, fikradooda igula wadaagaya Eh, nuur wuxuu leeyahay oo jooga xaafadda laanweyn Eh, aniga dhibkii iigu badnaa iga qabsaday lacagtaasi wuxuu leeyahay waa kadib markii aan maqaayad ka mida maqaayadaha cunto ka cunay iyadoo ninkii joogay maqalkana uu diiday inaan baxo maadaama uu lacagtaasi igu leeyahay waxaana sidaasi igu dhaafay salaadii jimcaha oo aan aadi lahaa ee ayuu leeyahay dhegeystahaasi ee dhegeystayaal barnaamijka ee dabcan waxaanu ku eegeynaa ee dhibaatada ama saameynta ama dhibka ay reebtay diidmada lacagta shilin soomaaliga iyo sida dadka deegaanka ay saameyn ugu yeelatay dabcan sidaan ka warqabnana ee jimcadii aanu soo dhaafnay waxaa gebi ahaanba istaagay adeega shirkadda isgaarsiinta hormuud gaar ahaan a v c ga oo dabcan dadku ay wax ku kala dirsan jireen n haddaba dhegeyste waxaad fikirkaaga ama ra'yigaaga iyo sidaad u aragto iyo saameynta kugu yeelata lacagta diidmada lacagta shilin soomaaliga iyo sidaad jeclaan lahayd ama qaabka aad jeclaan lahayd in lacagtaasi loo hirgeliyo aad naga soo wici kartaa ee fura sideed afar eber eber afar afar toddoba waa fura sideed afartan eber afar afartan iyo toddoba ayaad naga soo wici kartaa halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma haye walaal soo dhowow magacaaga iyo halka aad naga soo wacayso
waa xaafadda iftiin cabdi axmed haye cabdi oo soo dhowow ee, barnaamijka waa la socotaa waa la socda walaal si aad iyo aad haye marka cabdi oo ka waran ee, maxay saameyn oo kugu yeelatay ee, lacagtan shilin soomaaliga aan socon ee, khaasatan ee, bal jimcihii iyo wixii aad la kulantay
wallaahi walaalow een, dhibaato badan bay nagu haysaa dadka dhana dhibaato ku haysaa aniga khaasatan wax dhibay ma geysan laakiin sida hadeertaan een, eh, uu ka hadlayay dhegeyste oo kale dadka dhan oo maaragtay mustacmalka oo ku nool magaalada cagaageed waxay noqdeen ninkii masaajidka ka istaagay oo ay u kaalmey waayeen dadkii o dhan waxay noqdeen marka dad khayra camal haye
marka run ahaantii hadda waxaan dhihi lahaa anugu dadku sidii lagu soo celi lahaa lacagtii shilin soomaaliga ahayd oo loo baahan yahay oo dadku sadaqada kala bixi jiray oo qof walba meeshu jooga uu wax uu ku sadaqaysan jiray hadda waxaa kaloo dhibaato ay ku tahay dadka caruurteenii oo maaragtay ama nacna ama maaragta wax baalkan leedaha magaalada jimcaha oo kale inta wax la fiildhin jirin magaalada maaragta kusoo ciyaaro maanaa nacnac ka soo gata waxa qofkii inuu taleefon loo galo maa wax la siisa male
ee, waa yahay waa mahadsan yahay dhegeystahaasina sida uu fikirkiisa wanaagsan ay noola wadaaga dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanna waxaan idin leenahay cawayse wanaagsan dhegeystayaal raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ayaad nagala socotaan
baalweynta yaan laga boojeenin bala dhugso bala dhugso bala dhugso bisniska nuur male ganacsiga biyo cawaal male besada sariif male baaqi soo celin male businesska waagaa nuurmale dhegeystayaal raadiyaha cadaado ayaad weli nagala socotaan lambarka dhegeystayaasha ay naga soo wici karaan waa afura sideed afartan eber afar afartan iyo toddobo haddaan mar kale ku celiyo lambarka dhegeystayaasha ay naga soo wici karaan waa afura sideed afar eber eber afar afar toddobo haddaan mar kale ku celiyo dhegeystayaal lambarka aad naga soo wici kartaan islamarkaana fariinta inoogu soo diri kardhaan waa afura sideed afar eber eber afar afar toddobo ee haddaan si kale u idhahdana waa fura sideed afartan eber afar afartan iyo toddobo dhegeyste ayaa ku jira qadka aan fiiriyo insha allah dhegeystahaasi ee soo dhowow walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
walaal sharmaate waa jaamaca waan ku salaamayaa waxaan kaa soo wacayaa cadaado haye jaamac soo dhowow walaal ee barnaamijka haddaad la socotay ee bal hore u gal
walaal barnaamijka waan la socday een, dhibaatada lagu qabaa lacagaha qalaadna waa aad iyo aad baa horta loogu dhibtoobay laakiin wixii naga bixin lahaa oo shacabka raas casayr iyo raas kaambooni ummaddu ay halka ka sugaysaa waa dowladda dhexe waxaa nagu kalifaystaana waxa weeye lacago qodaba inta wax iska samaysato dadkii ku jaah wareeray anigu hadda waxaan hayaa toddoba bilyan oo kaashi ayaa hayaa toddoba bilyan haye intaas oo oo lacag ayaa iga khasaartay waxaan la sugayaa bal un in qaranku intuu lacag keeno een, ummadda uu ka aruuriyo qashinkaas oo aan caymo un ka helno ayaanu wada sugaynaa marka aad bay noogu dahday ee waa garta ee, jaamac haye marka maalin dhoweed markii uu adeega e v c gu istaagay oo la isticmaalayay ee maxay saameyna kugu yeelatay
saamayn weyn bay nagu yeelatay meheradihii siiba maqaaxiyaha
haye wayba khasaareen aan oran karaa maalinkaa laakiin meheradaha een, dukaamada iyo waxyaalaha qabaanu yaallin waa la iska xiray masaakiintii waa loo kaalmayn waayey wax wax lagu cuno een, xaafado baa dadkii kurshiin kurshiin ka furteen
aada u mahadsan yahay jaamac ee sida uu nala wadaagay dabcan dadka dhan saameyn ayay ku yeelatay ee oo aniga qudhigada laftigaygu ee kaalin aan ka shubtay shidaal ayaan muddo badan taagnaa kadib markii e v c gu uu ii shaqayn waayey n waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka gaarka aan ku eegeynay ee lacagta shilin soomaaliga iyo saameynta dadka ay ku yeelatay ee diidmadeeda iyo sidoo kale ee xalka la heli karo ama dadku ra'yiga siday jeclaan lahaayeen in looga gudbo arrimahaasi dhegeystayaa qadka ku jira ee walaal soo dhowo magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
waxaan kasoo xafada karaama xasan haye xasan barnaamijka waa dhegeysanaysaa sooma haye xasanow bal horta hor ugu horreyn waxaad noo sharaxdaa ee jimcihii maxay saameynoo ee lacagtii markay istaagtay e v c geed maxay saameynoo kugu yeelatay
jimcihii horta si ugu daran waxay ahayd annaga rag dhallinyaro ah badan ah maqaayad galnay haye een, marka marka maqaayadii galnay een, way maqneed een,
waa garta iskaashiinta maqneed iskaashiinta maqneed marka ninkii maqaayada joogaa wuxuu yidhi een, qofka buu ku furan yahay bistaa cunto la sii karaa haye
marka tii ugu darsa taasay ahayd marka waa waxay noqotay inaad kaga tagmay noqoto dadkiina maqaayadii.
marka aan buugga u furnayn waa iska baxdeen
haa qofkii buu furay wuxuu yidhi Eh, adiga- "Abada la sii karaa." waa garta adinkii oo een, lacag haysta oo teleefinkii lacag idigu jirto ayaad haddana adinkii oo baahan ka tagteen haa runtii waa dhibaato een, deegaanka haysataa een, marka ilaahay dowladda noo dhaliyaa een, aada u mahadsan yahay ee, dhegeystahaasi sida qiimaha badan uu nagala qeyb qaatay n bashiir waxa uu leeyahay aniga tii ugu dareed ay qabsatay waxay ahayd lacagaan sooriye rabay inaan u bixiyo ayaan bixin waayey ayuu leeyahay oo jimcihii ayaa laygu aaday iyadoo dadkii hawsha ila wadayna ay meeshii ka soo dareereen sidaasaana gabar la-aan iigu dhacday ayuu leeyahy ninkaasi een, dhegeyste ayaa ku jira qadka ee, halo salaamu calaykum
calaykum asalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu haye walaal soo dhowow codka kor u qaad ee, halkaad naga soo wacaysay magacaaga
walaal waxaan kaa soo wacayaa cadaado waana axmed maxamed haye axmed barnaamijka waa la socotaa
si fiican haye hore u gal marka wakhtiga aad noo haya
horta waxa weeye maalin dhowey oo jimcadii ahayd oo maaragtay hormuud la waayey e v c wax lacagahoo laga tuurto horta aniga middaa ii geysatay runtii gaalkacyo ayaa lacag la iiga soo tuuray oo maaragtay la igu soo tuuray boolis haye waxaan u qaatay anoo aan warba u haynin waxa lacagtaan igu haystaaba inay tahay gaalkacyo oo haye xataa waxaa ii soo baxday waxtarkaagan xagga laga caday haye
ilaa aan wacay gaalkacyo wacay meel walba aan tegey cid walba aan la hadlay magaalada markii dambea waxaa la yidhi war waa hormuud baa arrintaani meel walba ayay taallaayo waa hormuud haye waxaan anaa cillad iska geliyey kaarkii sidaan hadba meel u malahaa xaggee wax ka dhaceen u lahaa maskaxdaydi anaa kuwa waxa haye weeye marka horta arrintaasi waa ay dhacday waxaanaan dhihi lahaa anigu waxay dan u tahay lacagtan shilin soomaaliga ahi dalka iyo dadka ku nool oo iskale waa ee garta aan lacagteennii aanu naqinay ee jeebabkeenna iyo guryaheenna tiilay aan cidi nagu haysan oon cidi noo gelinay aan maaragtay aanan meelna la aadan aan soo ceshanno oo aan insha allahu kariim talo ku meel u meel dhiganno inay lacagteennu shaqayso aad uma- saasaan ku yeelanaynaa aada umahadsan tahay saaxiib waktigan aada gabaabsi noogu ah meel kasta oo joogtaan waxaan idin leenahay xawaysi wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka gaarka ahaa qeybihiisii ugu dambeeya ayaan kusii shaqaynaa biyo awaal male besada sarif male baaqi soo celin male walkaasaan u boga aniga waan kuwa badaan galaa walkaasaan u boga waayahay aniga dhegeystayaal qeybihii ugu dambeeya barnaamijka gaarka ah ayaan kusii shaqaynaa dhegeystayaal badan ayaa qadadka taleefanada aada ugu jira ee, dhegeystahan ku jira ayaan fiirin doonaa halo salaamu calaykum codkaaga walaal aad buu u gaaban yahay soo dhawow magacaaga iyo halkaad nala soo wacayso
waa sayid cali haye haye sida cali barnaamijka haddaad la socotay hore u gal
aad baan ula socdaa haye sida cali een, maxay saameyna kugu yeelatay ee, maalin dhoweed markii ee, ay shaqayn weyday iyo lacagtii e v c gahayd
wallahi nin saameyn weyn bay nagu yeelatay marka koowaad aniga islaantii iyo islaaxayna horta waa kala lunay adigii islaantaadii
waa kala lunay marka koowaad haye
oo dee qaybtii bicitaankuna istabay ahayd moogta haye
qaybtii lacagtana ilmihii markaas agteed break soo qacayo yidhi aaba filipiin break soo tuur ayagana waa isweyn
ayadana waa u tuuri weyday lacagtii
haa waa garta
dhib kalaaba ii sheego waxaa la yidhi hadeerna gudoomiyaha bankiga soomaaliya waxaa loo dhiibayaa nin ingiriis
Ee, waa garta
awalna dee lacagta yadii dee me- waxaanaan aqoono haweenala ka yimid
Ee, waa garta marka ee, maxaad is leedahay ee, waa looga gudbi karaa sidee is leedahay ee, waa lagu heli karaa lacag shilin soomaaliya
soomaaliya war dhagxuunna waxa lagu kala iibsada haddii la rabee wax un annagu aan naqaanaa wax ku kala iibsana haddii kale maalin banin inuu na dhaco maalin banin nagu guuraa talada yada saasa soomaalida macallin oo loo Eh.
dambaynay aada u mahadsan yahay dhegeystahaasi wakhtiga aada noo haya inkastoo codkiisana uu gaabnaa aan ka cuudaarayna dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay cawayse wanaagsan ee barnaamijka gaarka ahaa ee aanu ku eegeynay dhibaatada ka dhalatay lacagta shilin soomaaliga diidmadeeda oo muddo laba sano kusii dhow hadda deegaanka gobolada dhexe ka jirta Ee, dabcan ee, magaalada gaalkacyo hadda oo iyadu qiyaastii ilaa boqol soddon kiilo mitir noo jirta ee, ganacsiga cadaadana inta badan uu ku xiran yahay waa laga qaataa lacagta shilin soomaaliga labada dhinacba laakiin deegaano badan oo gobolada dhace oo mudug iyo galgaduud ka tirsan ayaan lacagtaasi laga qaada ilaa beledweyne gobolka hiiraana ee, dhegeyste ayaa ku jira qadka aan fiiriyo dhegeystahaasi ee, halo asalaamu calaykum
calaykum salaam haye walaal soo dhawow
adhow walaal haye walaal fikirkaaga ee, barnaamijka haddaad dhegeysanaysay
aniga fikirkayga waa wanaagsan saaxib
Ee, maxaa wanaagsan walaal lacagtii ee, maadaama e v c gu ay istaagtay maalin dhaweyd maxay saameyn horta marka hore kugu yeelatay
horta shirkada hormuud wax dhibaataa male wax eedeena dusha kama saarna oo gooniya sababtoo ah waa shirkada wuxuu waa May- qalad ay ku walaal shaqeysaa annaga hormuud ma ma- annaga eed maanan saarin laakiin waxaan ka hadlayaa ee, maadaama lacagtii ay istaagtay ee, lacagta shil soomaaliga aan lahayn dhibaato badanaa ka dhalatay dadka oo maarata saameyn ku yeelatay adiga wax saameyn ma Ah, kugu yeelatay quraacla- quraac la-aan igu dhacda quraac la-aan mana quraaca maalinkaas haye quraacdaa kuu geysay
Mhm.
lacagtiina waa haysatee
waana haystaa lacagta quraacda ii goysay haye markaas haddaad haysato lacag shil soomaaliya sow kuma quraacteen
waa ku quraacan lahaa aad iyo aad aada u mahadsan yahay ee, waa mahadsan yahay dhegeystahaasi annaga dhegeystayaal yaa loo fahmin annaga hormuud inaanu ee, ka hadlayno dabcan hormuud waa shirkad ee, shirkadaha soomaalida marka la yidhaha shirkadaha ugu fiican ama kaalinta koowaad ku jirta xagga isgaarsiinta iyo sidoo kale ee, macaamilka laakiin dabcan waxaan ka hadlayno waa saameynta diidmada lacagta shilin soomaaliga ay ku yeelatay ee, deegaanka gobolada dhexe oo muddo laba sane kusii dhow ee, dabcan dadka ay saameynta ku yeelatay laftigooda hormuud qeyb bay ka yihiin marke ee, iyagu qeyb bay maaragtay lacagta shilin soomaaliya laftigoodu way ku ganacsan jireen ee, dhegeyste ayaa qadka ku jira aan dhegeystahaasi fiirino iyadoo gabagaba waqtigu yahay halo salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته haye walaal soo dhowo magaca halkaad naga soo wacayso
فرماكم وضيعهم سوى الله waa dayib oo laan haye dayib saaxiib soo dhowow n jimcadii maxay وضيع dayax miyaa
اه haye dayaxu barnaamijka waa la socotaa
والله صعدا انا ذري والله صعدا haye maxay saameyn oo kugu yeelatay maadaama lacagtii jimcihii ay istaagtay oo e v c gii uu shaqayn waayey shina soomaalina aysan jirin arrintaas ee, bal maxay saameyn kugu yeelata adiga
انا ذري عقبت وين هاتن سائد ومركي درجة رادوني ما جرين لكن ابو adeegyo aan rabay inaan gadgato oo ka danadana waa iga xanbadeen laakiin day haatan faa-ida la ima qabsan Eh, dadna iga baxsimayn aniguna haatan markii ma nafaysan laakiin dano badan oo aan rabay wax yaalo badan oo aan rabay inaan gato oo iga xanbado waa jiraan oo aan haatan weli aan ka doonahayana aan ka waayey haye Eh, marka haatan lacagta shina soomaaliga markaad fiirisa iyada ka waran ee ee ma ma isleedahay aad baa baahi badan loogu qabaa maadaama ee, in muddo aysan la qaadan ee, max- qaabkaysan jeclaan lahayd in lacagtaasi dib loogu bilaabo
inaa yar gocali eh, aan se ilaahay xaggiis ka timid ilaahay waxuu looga saariyo haatan soomaaliya oo dhan haysato weeye Eh, nin baan haatan ka hor ka hadlay maaragtay qaabka maaragta soomaaliya haysto wili hantidu waa kaasku yaalla waa miisaaneedo qofba wax uu sito iyo lac- maalka u haysta muraadkiisa waa la garan jiray laakiin lacagtii markii doolar adi meelo cirka maraya laga dhigay waxaaba dawladda lala ertay dawlad xumaa lala ertanaya wili waa lacagta kaashka waa lacagta doolarka
aad u mahadsan yahay dhegeystahaasi dhegeystayaal waqtiga aada noo haya n dabcan dhegeystayaasha haddaan u sheego lambarka barnaamijka nagala qeyb qaadan karaan waa fura sideed afartan eber afar dhegeystayaal haddaan mar kale ku celiyo waa fura sideed afar eber eber afar afar toddobo ee haddaan si kale u ihahdana waa fura sideed afartan eber afar afartan iyo toddobo qeybihii ugu dambeeya barnaamijkana waa kusii sugayna
بزنسك نور ملي قناعسك بي عوال ملي بس هذا سريف ملي باقي سوء اللين ملي
waa hagaag dhegeystahayaa qadka ku jira aan dhegeystaha qadka ku jira fiirino insha allah ee, soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso halo ee, walaal codka kor u qaad magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso faadimo codka kor u qaad walaal ee, faadimo hayee soo dhowo barnaamijka haddaad la socotay ee, maxay saameyn oo kugu yeelatay ee, waa ka xumahay faadimo qadkay ka baxday ee, dabcan qadkaa ka go-ay waa rajeynaya mar kale ay kusoo noqoto dhegeyste kale ayaa qadka ku jira ee, aan fiiriya dhegeystahaasi kale ee qadka ku jira halo walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso salaamu calaykum calaykum salaam walaal soo dhowow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso waa ka xumahay dhegeystahaasi kalena qadkaa ka go-ay dhegeystayaal ee, qeybihii ugu dambeeyey ama daqiiqadihii ugu dambeeyey barnaamijkan kusii shaqaynaa een, iyadoo waqtigu aada noo haya dhegeystahan halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته haye walaal soo dhowow magacaaga halkaad naga soo wacayso
maxaan bere ayaa taas caabida shiraadirka haye maxamedow soo dhowow ee, maxay saameyn kugu yeelatay lacagtii ee, jimcihii istaagtay iyo sidoo kale lacag diidmadan lacagta shilin soomaaliga
waxay saameyn ugu yeelta neeb ninbadaas la ahayn waddankaas leedahay saameynteeda ugu yeelta noobsaasi wadna ay lacagtii tuusatay qofka qaadna wuxuu ku leeyahay deen igu qaad baarka bacdan kusoo tuura lacagta dayn igu qaad adhowan kuusoo tuurayaa miya
aa haye marka hadduu rabo waa la aamusaya sowma
duuro walaa musa lamarkiisa horta ka qaama adduunya duuro haye waa iska xarana annaga iska sasaxna guryeena iska aami ba marka bajaajki waa bajaajki marka waa iska xarayseen
waa iska xarana kuwadaa jeena iska geyn aad u maasaya maxamed bare oo ka mid a baja- dhalinyarada ku shaqaysta bajaajka ama gaadiidka loo yaqaano bajaajka Een, waa mahadsantihiin dhegeystayaal aad bay umahadsanyihin dhegeystayaasha dhammaan nagala qeyb qaatay Ee, dhegeyste ku jira qadkaan fiirinaya insha allah Een, mid iyo laba ayaan kusoo gabagabayn doonaa halay walaal soo dhowo magacaaga halkaad naga soo wacayso ibraahim cali maxamed ku celi
ibraahim cali maxamed haye ibraahim barnaamijka waa la socotaa si wanaagsan haye hore ugal raayigaaga tahay waxaan ku in lacagta dib loo soo cesho soomaaliga lacagtii soomaaliga in dib loo soo celiyo
na- naxam saasaa jeclaan lahayd insha allah haye qaabkee isleeda waa loo soo qaabkee iya yaa walal
si jimcii dhoweed maanta jimcii dhoweed sidoo naga qabsadoo kale jimcadii maxaa ku qabsaday waanu dhin musaafiraan ahay magaaladana laga garan mayn haye
hadda ba- marka maqaaxida soo maqaaxida wax ka cunaa la yidhi lacagtii iska soo shub haye markaa tiri ma shaqaynaysana ma shaqaynaya mobilka baa la yidhi maadaama la ugu garanayo mobeelka halkaan soo dhig baalugey aa aada u bahasanyaa dhegeystahaasi Eh, dabcan waa laga yaabaa dad kalean sidaas oo kale inay inay iyagana ku dhacday oo qaarkood eh, maadaama aan la aqoon la yidhi eh, halkan iska dhiga mobeelka eh, oo markii lacagta usoo noqda Eh, dhegeysta ku jira qadka eh, walaal soo dhawow magacaaga halkaad naga soo wacayso
abu afir maxamed laawinkaasoo wacay abshir oo codka kor u qaad haye rayga kusoo dhawow
abu lacag saameyn weyn nagu yeelatay dadka kusma soomaalida oo dhanna dhibaato badan u sameeyey marka lacagteena soomaaliga inay la socoshaan rabaa insha allah aada u mahadsan yahay ninkaasi walaalkaasi sida wanaagsan ee noogu soo koobay Eh, waqtiga aada noo haya dhegeystayaal oo noo saamaxayn inaanu sii wadno eh, barnaamijka
Businesska nuur male, waxaan fiirin doonaa dhegeystayaasha ugu dambeeya mid iyo ganacsiga labo ayaan siin doonaa insha allah biyaha baaqi soo soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
wallahi hanad maxamed ayaa haye hanadow barnaamijka haddaad la socoto hore ogal
waa la socdaa niyo jimcadii wallahi arrin aad u weyn aqabsatay hanadow codkaaga aad buu u gaaban yahay waxaad moodaa eh, dhegeystayaashu ma ku maqlayaan iyo anigaba
ha niyo aniga yar bataakilaa waxaa waxaysanayay dadkii aan qaadayay niyo arrintaada igu dhalisay waxaa waaye inaan dadkii xaafidiisa u imaado ama aan waco marka lacagteena waa waxayna ka ashkaa niyo
aada u mahadsan yahay dhegeystahaasi walow codkiisa oo aada u gaabnaa dhegeystayaal eh, dabcan en, waqtiga aada noo haya eh, waanu sii wadan lahayn barnaamijkan Eh, dhegeystayaal badan ayaana maaragtay dabcan jecel inay ra'yigooda ka dhiibtaan dhegeystayaal eh, waxaan jeclaha dhegeystahan ugu dambeeya inaan fursad siiyo eh, aan ka dhiga dhegeystihii ugu dambeeyey Eh, soo dhowo walaal
walaal waa dhaweys haye walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso magacaygu waa maxamed walaal oo jooga magaalada cadaado waay ku celi magacaaga
maxamed waa walaal maxamed haye maxamedow walaal waa dhegeysanaysa barnaamijka hore ugal walaal horta aniga xaqabad weyn aa qabsatay aa ka maxamud ahaan aniga asxaabta xaafadda ayaa waxay iga aadeen jaamacad aniga marka iyo afar casada xaafadda ku saarnay soorkii mar intaa gaari yaraan watay waxaan maga- aan qada usoo gadi ilmihii maqaayadaan tegay marka magaalada sifiican uma kala aqaani waxaa la idhahay saaxiib ma shaqaynayso lacagtii haye waxaan sugiyaan dhahay gaariga furiisa ka dhigaan la yidhaha gaariga furihiisa sii dhig maalweye war gaarigii friis ma dhigi kara alhaankii gaarigii friis yaa dhigi waa iska baxay ilmiha qad u geystay Ay.
nimana aan kala doodinta nimankii ilmiha qad u geystay sideed sac ay- a- sagaal sac maray taa aa ta imaadaa lacagta u toona baabuurta friisiina ka qaatay aada u mahadsan yahay dhegeystahaasi e maaragtay dabcan sida wanaagsan barnaamijka uu nagala qeyb qaatay e dhegeystayaal dabcan n waktiga ayaa inoo saamaxayn e dhammaanba dhegeystayaasha nagala qeyb qaatay barnaamijka gaarka aan ku eegeynay e saameynta ay yeelatay diidmada lacagta shan soomaaliga iyo sidoo kale e dabcan maalintii jumcaha haysaad ka warqabteen waxaa istaagay gebi ahaanba adeega e v c ga loo yaqaanay ee shirkadda isgaarsiinta hormuud kaasoo dadku ay wax ku kala gadan jireen waxaana arrintaas saameyn badan ku yeelatay dadka deegaanka gobolada dhexe gaar ahaana ee gobolada hiiraan galgaduud iyo qeybo ka mid a gobolka mudug Een, dhegeystayaal barnaamijka arrimahaasaan ku eegeynay way ku mahadsan yihin dhammaan dhegeystayaasha sida wanaagsan nagala qayb qaatay kuwa dabcan waqtigu u saamixi waayena waanu ka raaligelinaynaa waxaan rajeynaynaa kuwa barnaamijyada kale ee barnaamijka la mid ah inay nagala qayb qaadan doonaan barnaamijkan gaarka anigoo sharmaarka idinla socodsiinaya waxaa dhanka farsamada iga saacidayay saaxiibkay xasan axmed maxamed xasan khasaaro inta barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegeystayaal waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
businesska nuur male ganacsiga biyo xawaal male besada sarif male baaqi soo celin male businesska nuur male ganacsiga biyo xawaal male besada sarif male baaqi soo celin male walkaasaanu bogaaniga waan ku anigu waa baddaan galaa warkaasaanu bogaaniga anigu waa baddaan galaa baalweynta yaan lagaa boojeenin bacdaa dhuuqso bacdaa dhuuqso bacdaa dhuuqso